أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha rajab sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorgaroon warka fiidnimo madaxii hore ee murtadiinta ayaa qiray in murtad garguurta uu dhulboob xoogan ku hayo shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho askar ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay dowladaha cadowga ah ee masar iyo yuganda ayaa ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee eusom kulan wadatashi ah oo looga hadlayey sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorgaroonah warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan madaxii hore ee murtadiinta ayaa qiray in murtad garguurta uu dhulboob xoogan ku hayo shacabka maatida ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xilli magaalada muqdisho uu ka socdo dhulboobka xarkaha goostay ee ka dhanka ah xarumaha danta guud iyo guryaha dadka shacabka ay leeyihiin ayay qayladhaan cusub soo saareen siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan kooxda riddada war-saxaafadeed ay soo saareen xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada shariif sheekh axmed oo horey kooxda madaxweyne uga soo noqday iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayay ku sheegeen in xasan garguurte uu wado dhulboobkii ugu xooganaa taariikhda soomaaliya islamarkaana la gacan marsaday dhulal ay lahaayeen dad shacab ah siyaasiyiintan ayaa ku eedeeyey madaxda kooxda riddada inay lacago malaayiin dollara ka sameynayaan dhulboobka oo xooggiisa ka socda gudaha magaalada muqdisho waxay uga digeen ganacsatada waaweyn ee ku lugta leh dhulboobka in hantidooda ay iska geliyaan dhul booli ah haddii ay taas sameeyana ay ku khasaari doonaan haddaba waxaan uga digaynaa ganacsatada sida sharci darada ah looga iibiyo dhulka danta guud iyo dadka kale ee la siiyey looga qaanbaxay amba lagu laalushay inaysan ku kadsoomin milkiyadda iyo yeelashada dhulka dowladda waana in ay ogaadaan in dhulkaas laga iibiyey la boobay ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saareen siyaasiyiinta mucaaradka ah war-saxaafadeedka ay soo saareen xubnahan ka tirsan kooxda riddada ayaa xasan garguurte ku eedeeyey inuu dalka ka wado boob dhaqaale iyo khalalaase siyaasadeed iyaga oo carabka ku adkeeyey in waxa socda ay yihiin booli qaran oo ay ula jeedaan hanti boobka lixaadka leh ee caasimada ka socda dhinaca kale waxaa weli degmooyinka gobolka banaadir ka socda isku soo baxyada ay dhigayaan dadka shacabka ah ee guryahoodii laga soo barakiciyey kuwaasoo aan haysan meel ay hoy ka dhigtaan isgooska taraboonka degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa lagu arkayay qoysas iyaga oo joodarayaal wata waddada dhexdeeda degay sabab la xiriirta iyagoo aan haysan meel ay degaan kadib markii guryahoodii cagaf la geliyey isgoyska tarabuunka qayb ka mid ah joodaryaalka iyo alaabta ii taallaa guri aan dega ma haysto meel aan ku noolaado ma haysto dhul ma lihi marka dhibaatadaasaan ahayd dadka dee masaakiinta ahna dee oo awoodda aan lahayna in maaragtay loo qoonsanaayo oo laleeyahay ma waxba laydima siinaayo markuu dhammaado dhulka dawladda in lagu xijin doono dhulka sabar loo gale oo dadka caadiga u degan yihiin oo konton sano lixdan sano lalahaa laakiin waxaan ka xunnahay oo barbaleen nagu noqday dowladda inta dhulkii naga qaadato xasan sheekh maxamuud uu dad maaragtay uu asaga jeebka uu ku wato uu dhulka siiyo kadibna la goobagoobeeyey anigu hadda waxaan imid xaafadda iyadoo la goobagoobeeyey waxaa haddana xan iigu soo gaaraysa dadka qayb ka mida in ay ku hari rabaan oo loo sharciyeynaayo dadka dee masaakiinta ahna dee oo awoodda aan lahayna in maaragtay loo qoonsanaayo oo laleeyahay ma waxba laydima siinaayo shacabka danta yar ee dhulkoodii la boobay ayaa xasan garguurte iyo madaxda kooxda riddada ugu baaqay inay joojiyaan dhulboobka waxayna isweydiiyeen waxa ay bulshada muqdisho mowqif mida uga qaadan laadahay dulmiga lagu hayo
waxaan ka cabanayaa maanta xawsasho oo maxaa la dhihi jiray maanta aan heerkaa gaarsiinay inay nagu tuntaan oo dadkaygii dilaan oo dawla guryihiina laka saaraan oo maanta maati aan waxba haysanna laka saaro xaq noqon mayso xasan sheekhna xilkaa ka dego awlaaddiisana iyo wixii maanta na dhibaatay ilaahay ha dhibaatayo musiibana alla hakuna maxaa naloogu tumaraa maxaa naloogu dheelaa maxaa naloo naloo jirdilaa maxaa maalin kasta ilmahay naloo bagxinaa maxaa maxaa sahayb naloogu keena xagaf naloogu naloogu gumaada gumaad maan ku noolaan karnaa gumaad ma rabno madaxweyne adanna quursanaynin oo na yasaynin maatadayni unaga noo danay maalin waliba waxaa magaalada muqdisho warbaahinta kula hadlay qoysaska cabanaya dhulboobka oo gaaray meeshii ugu xumaa mas-uuliyiinta kooxda riddada ayaa lacagaha ay ka helaan dhulboobka u samaystay akowno gaar ah dadka waayojoogga ah ee ku sugan gobolka banaadir waxa ay sheegayaan in wax la mid ah dhulboobka hadda socda uusan taariikhda soo marin dalka soomaaliya mahadsanid caliyare askar ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo baay howlgal xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay labo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ah ee waran waxaana laga soo qaniimaystay laba qori oo ay siteen dhanka wilaayada baay qarax mujaahidiintu ay xalay ka fuliyeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda hareerakaadiyow ee magaalada baydhabo ayaa lala eegtay maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay askari booliis ah oo lagu magacaabo garuun sidoo kale baay waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada diinsoor ku dileen guddoomiye xaafadeed ka tirsanaa maamulka riddada ugu magacaaban degmada diinsoor murtadkaas oo lagu magacaabi jiray xasan maxamed mayow dowladaha cadowga ah ee masar iyo yugandha ayaa ku heshiiyey sidii ay hoggaanka ugu qaban lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee eyusom yaasir moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo eegayaa dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan dalka soomaaliya ayaa weli isku hardinaya cidda awoodda ugu badan ku yeelanaysa isbahaysiga eyusom ee maalmo kahor shaqadiisu bilaabatay madaxweynaha masar cabdifataax asiisi ayaa xusulduub ugu jira sidii dowladdiisu ciidamada ugu badan ugu yeelan lahayd isbahaysiga afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in asiisi iyo weri museveni ay khadka taleefanka ku wada hadleen ayna isla afgarteen arrimaha geeska afrika gaar ahaan soomaaliya masar ayaa doonaysa in awood militari iyo mid siyaasadeed ay ku dhex yeelato howlgalka afrikaanta ee soomaaliya si ay ula loolanto dowladda xabashida etoobiya oo iyana qayb ka ah howlgalka cusub ee eyusom inkastoo aan weli ilaa iyo hadda la soo saarin dowladaha ka qaybgalaya howlgalka afrikaanta ee dhowaan la iclaamiyey iyo sida ay u kala qaadanayaan tirada ciidamada oo wadarta guud tahay labiyo toban kun iyo lix boqol oo askari ayaa haddana la rumaysan yahay in khilaaf xooggani uu ka taagan yahay sida ay dowladuhu ciidamada u kala qaybsanayaan ila wareedyo ayaa sheegaya in dowladaha yuganda iyo masar ay noqon doonaan kuwa ugu ciidamada badan isbahaysiga ee yusom waxaana kusoo xigi doona jabuuti iyo etoobiya oo min laba kun oo askari ku yeelan doona halka kenya ay heli doonto kun iyo shan boqol oo askari wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda burundi ay go'aansatay in howlgalka ay isaga harto balse faransiiska iyo maraykanka ayaa wada dadaallo ay ururka midowda afrika uga dhaadhicinayaan in burundi aan laga reebin howlgalka inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay sheegtay in ciidamadoodu qayb ka noqonayaan isbahaysiga eyusom haddana waxaa jira ismaandhaaf ku aadan halka ay ciidamada xabashidu dalka ka joogayaan masar ayaa doonaysa in lagu wareejiyo magaalooyinka xududbeenaadyada ku dhow ee ay hadda ku sugan yihiin ciidamada etoobiya halka xabashidu ay arrintaasi diidan yihiin yoweri museveni oo ah madaxweynaha yuganda ayaa isku dayaya in masar uu ku taageero doonitaankeeda ah in ay kaalin weyn ku yeelato isbahaysiga ee yusom mahadsanid yaasir ugu dambeyntii kulan wadatashi ah oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey kulankan oo ahaa mid wadatashi ah oo u dhexeeyey guddii ka socday maktabka dhexe tarbiyadii tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka waalidiinta iyo macallimiinta madarasada assalaama ee deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka dhacay gudaha deegaankaas kulankan ayaa laisku dhaafsaday talooyin ku aadan horumarka waxbarashada iyo sida loo tayeyn lahaa iyadoona munaasabadan ay ka hadleen waxgaradka iyo waalidiinta iyo macallimiinta madarasada assalaama tacliintu iyo waxbarashadu waa nolosha ummadda weeye ee tarabiyada iyo ubadkanaga waa wax wanaagsan oo jiilkanaga iyo dadkanaga iyo awlaadanaga ay naga dhexlayso inaan wanaag uga horkacno oo bay noogu imaadeen waana qaadanay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin salaanta islaamka waxaan ku salaamayaa xarakatu shabaab almujaahidiin maktabkeeda tarbiyata wa tacliim guddiga ay soo dirtay naguna soo booqday deegaanka toolo burwaaqo yaan salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidai ay noo soo booqdeen ama ay noogu imaadeen baan ugu mahad celinaa arrimaha ay noo keeneen oo duulimaad qaswatulfikri labaduba ah garab socdo in tarbiyada awlaadda iyo dadka islaamka dhammaantii lagaala dagaalamo ah ay ka socdaan oo ka duulahayaan baan aad ugu mahad celinaynaa waan ku garab taagannahay hadduu alla idmo waan ku garab taagannahay ka waalidiin haddaan nahay deegaanka toolo burwaaqo haddaan nahay arrintaas ayada ah baan aad iyo aad u rabnaa khaasatan deegaanka innaga inaad soo laalaabataan oo soo laalaabataan magacayga waxaa layidhahdaa cabdulqaadir ibraahim xasan ayaa layidhahdaa waxaan ka mid ahay culimmada meeshaan mudarisiinta ka ah runtii meeshaan waxaan ku qaadanay dowro aad iyo aad qayim u ah annagana aan u baahnayn dadka iyo qof walboo muslim ahna u baahan yahay anfici doontana qof walboo muslim ah waxaan rajaynaynaa tan iyo tu kasii weyn kasii miro badan inuu ilaahayna gaarsiiyey nuurka iyo nimcada noo soo aftiintan ilaahay subxana wa tacaala cimri aan ku cun ilaahayna siiyo sidoo kale guddiga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa tartan u qabtay ardayda madarasada assalaama ee deegaanka tulobarwaaqo kaasoo u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha musaabaqada waxay ka dhexaysaa wiilasha iyo gabdhaha madarasada assalaama lilibtidaa'i walicdaadi limadiinati tuulo barwaaq su-aasha koowaad oo ay gabdhaha nasiibka u yeesheen in la weydiiyo ayaa waxay tahay sida tan mataa yu'maru asabiyu biasalaati maca dikri daliil su-aashaas jawaabteeda gabdhaha ayay ku socotaa
gabadha jawaabtaas waa jawaab sax ah aalisaayaa yaa badin doona yaa maanta dhulka lagu jiidi doona hay wiilash su-aashiina waay mataa saqatat madiinatu harar alislaamiya altaariikhiya fii ayaadi alaxbaash alnasraaniya
في فصل السابع 1308 هاي سؤال ويلش لو ويدي تاريخ ذاهيد جوابتي كبحيين صح يا خالد وحيد هاي شيخ جوابتها سوى مد صح اه ما شاء الله بسم الله آه نتيجة وحلا وسوق يبا wiilashu waxay heleen labaatan iyo laba darajo gabdhahana waxay heleen aaday u dadaaleen lix darajo oo weyn ay heleen suaashis waa in la weydiiye muhiim bay ahayd marka hore annaga qalqal baa galnay gabdhaha waa dhibcay nagala hormareen su-aasha koowaad waa nugu istaagtay waana waana ku faraxsannaha inaan soo laabanno inaan guulaysanno aad iyo aad darasalaam waxaa u dardaarmayaa dadaalkiina dadaalku labaad sii dul saara dadaala insha allah guushu waa dhankeen tartankan wuxuu ahaa tartan diini iyo maadooyin ka baxayay oo wanaagsan siduu ku dhacayna waan ku faraxsannahay laba qolo way tartantaa balse qolo unbaa raysa maanta guusha xaggeeda waxay jirta wiilasha waana ka xumayn sidaas darteed annagoo ka xunba haddana waxaan rajaynaynaa inaan mar labaad uu tartan u dhaco wanaagsan oo annagana guusha xaggeenna u soo aado kulankan ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay guddii ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay socdaal ku mareen degmooyinka deegaanada wilaayada gedo iyagoona booqanaya iskuullada ku yaala dhulka wilaayada gedo mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulantii dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu